bsmi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wsala allah wsalam calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim kitaabu tayamum tayamumkii ayuu u kitaab yahay ama tayamumkii kitaabkiisii weyaan meeshaan iyo mabaaxiftiisii ayuu uga hadlayaa alimaamu albukhaari raximah llah wqowli illaahi tacaala falam tajiduu maaan fatayamamuu saciida طayiba iyo ilaahi subxaanahu wa tacaala qowlkiisii macnihiisa falam tajiduu haddaydnan helin maaan biyo fatayamamuu uqasda saciidan ciid ciidda oo طayiban daahir ah famsaxuu biwujuuhikum wajiyaalkiinna ku masaxa iyo wa aydiikum gacmihiinna minhu ciiddaa xaggeeda kaga masaxa ayb marka wuxuu u kitaab yahay buu yiri kitaabu tayamum atayamum lugatan alqasdu weeyaan alqasdidda weeyaan sharcigana marka waxaa weeyaan ama alqasdu ila asaciidi limasxi lwajhi walyadayni biniyati istibaaxati asalaati wanaxwiha in ciid loo qasdo wejiga iyo gacmaha si loogu masaxo biniyati istibaaxati salaati iyadoo salaad bannaysashadeeda niyadeeda loo jeedo ayb oo markaa niye ay la socoto iyo wanaxwihaa salaad wixii lamida oo iyada marka qur-aan akhris iyo kitaab taabasho iyo waxay noqon lahayd oo kale weyso ama yacnii dahaaro loo shardhin jiray ayb qowlu llaahi tacaala falam tajiduu maaan fatayamamuu saciidan tayibanna waa aayaddii tayamumka wa bukhaari marka aayaddan uu soo qaatayna waa aayatulmaa-ida weeyaan ayb waana aayaddii kusoo degtay tayamumka uu sababteeda kusoo degay aayadda yacni tayamumka la soo degtay w ayb sida xadiidka uu keeni doono kaannahu marka aayaddan markuu ka dhigay tarjamo oo kale uu ka dhigtay xadiidkan uu keenay sababkii tayamumka uu ku bilowday kaannahu marka aayadda caa-isho ay sheegayso oo yacnii uma nasalat aayatu tayamum ay leedahay aayatu tayamum marka intan la dhaho ayuu bukhaari ku fasira marka ayb baabun qaala alimaamu albukhaariyu raximah llah xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf huwa tinniisiyu qala axbarana maliku can cabdiraxmaan bni اlqaasim can abiihi huwa alqaasim bn muxamed bn abi bakr can caaishata zawji اnabiyi sala اllahu alayh waalih wasalama qaalat kharajnaa maca rasuuli illaahi sala allahu alayh wali wasalama nebiga ayaan la baxnay fii bacdi asfaarihi safaradiisa qaarkood xataa idaa kunaa bilbaydaa'i markaan ahay meesha baydaa la yidhaahdo ayb baydana marka waa dariiqa madiine ee dulxulayfa marka laga soo baxo dhanka maka loo soco dariiq waasoco weyn oo marka ban ah ayaa la yidhaahdaa ayb xataa idaa kunnaa bilbaydaa'i markaan ahayn ow amase bidaati iljeysh meesha la yidhaahda markaan ahayn inqataca waxaa go-ay ciqdun kuul li aniga ii sugnaatay kuul aan lahaa ayaa go-day ayb oo iga dhacday markaa faaqaama rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigii waa nagaaday cala iltimaasihi raadidii raaditaankiisa oo kuushaa raadinteeda ayuu nebiga u nagaaday wa aqaamo naasu dadkiina way nagaadeen macahu nebigay la nagaadeen walaysuu mana aynan ahayn calaa maa-in biyo korkoodna ma aysan ahayn oo meel biyo-ana ma aynan joogin fa ata nnaasu dadkii way yimaadeen ilaa abii bakrin bay ilaa abii bakrin asidiiq ayay u yimaadeen faqaaluu waxay yidhaahdeen alaa taraa miyaadan arkaynin maa sanacat caaishatu caaisha waxa ay samaysay aqaamat birasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigii ayay negeysiisay ayb oo rasuulkii bay la negaatay wannaasi iyo dadkiiba intaaba way negeysiisay oo negi bay ka dhigtayoo dad joogo bixitaankoodii iyo socodkoodii bay ka joojisay walaysuu calaa maa-in biyo korkoodna ma aynan ma aynan ahayn walaysa macahum maa-un biyana macooda maahano ma wataan biyana ma wataan meel biyalahna ma kor joogaan waxaa laga qaadanayaa marka qofku inuu safri karo oo uu yacnii safar ama uu ku degi karo meel aan biyo lahayn isagoo ka guuraayo markaas ma lagu tirinaayo marka nafsadii oo tahluuko la geliyey iyo lagu xisaabi maayo ayb fa jaa abuu bakrin wa rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam waadicuu ra'sahu calaa fakidii fa jaa'a abuu bakrin abuu bakr ayaa yimid warasuulullaahina sala allahu calayh waali wasalama waadicun uu yahay mid dhigay ra'sahu madaxiisa calaa fakidii boodadeeda korkeeda qad naama uu seexday qad naama xaal uu seexday rasuulkiio marka bowdadeyda markaa madaxa saartay oo madaxiisa bowdadeeda kor saartay oo seexday ayuu u yimid fa qaala waxa uu yidhi xabasti rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulki ilaahay baad xabaastay ood celisay iyo wannaasa dadkii walaysuu mana ahan iyagu calaa maa-in biyo korkood ma aynan ahaanin walaysa macahum maa-un biyana macooda ma ahaanin oo biyana ma haystaan faqaalat caaishatu caaisha waxa ay tidhi facaatabanii abuu bakrin abuu bakar waa ay canaantay wa qaala waxa uuna yidhi maa shaa allahu an yaquula wuxuu ilaahay doonay inuu yidhaahdo ayuu yidhi wa jacala wuxuu gudagalay yadcununii inuu iduraayo biyadihi gacantiisa uu igu duraayo fii khaasiratii kelideyda uu iga duraayo dhexdeeda yacnii inuu gacantiisa igu duraayo igu mudaayo oo kelideyda uu iga gelinayo gelinayo ayuu gudagalay dacana yadcunu weeyaan marka midda ah midda xisiga ah durista xisiga ah dacana yadcanuna waxaa weeyaan midda macnawiga ah qofkaasi qofkaas buu duray wax ka sheegay marka la leeyahay waxbuu ka sheegay waa macnawi yadcanu bay ku imaanay bay dhaheen luqawiyiinta badankood hadday tahay midda xisiga ana yadcunu ayay imaanaysaa marka wahuwa bidami alcayni wakada fii jamiici maa huwa xisiyun wa ama almacnawiyu fayuqaalu yadcanu hada almashhuuru fiihimaa labada ficil marka sidaasaa mashhuurka ah ayb qaar kordhowga keliya sheegayna waa jiraan qaar godaalka kulli ku sheegayna waa jiraan intaba marka waa jiraan waxakaa fiihimaa alfatxa macan fi lmaaalici wagayriha saaxibu maaalic alanwaar ibnu qurquul isagu markaa wuxuu sheegay labadaba midda xisiga midda macnawigaaba yadcanu caynkoo kordhigan inay imaanayso wa jacala wuxuu gudagalay yadcununii inuu mudaayo uu i mudaayo biyadihi gacantiisa uu igu mudayo fii khaasiratii kelideyda falaa yamnacunii yani halkaa marka dhexda ee meeshaa geesta ah sararta falaa yamnacunii igama celinaynin min ataxaruki dhaqdhaqaaq ilaa makaanu rasuulillaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulka booskiisa unbaa iga celinayay calaa fakidii oo ahaa boodadeyda korkeeda inaan dhaqdhaqaaqo waxa keliya iga celinaya rasuulka makaankiisa oo ahaa inuu boodadeyda korkeeda oo ku sugnaa faqaama rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigii waa kacay xiina asbaxa markuu waa bariistay calaa gayri maa-in biyola-aan korkeed ayuu ku waabariistay markuu waabariistay faanzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey aayata tayamumi tayamumka aayaddiisii fatayamamuu way tayamumsadeen markaa ayb oo tayamum bay la imaadeen faqaala usayd ibnu xudayr usayd ibnu lxudayr ayaa wuxuu yidhi maa hiya ma ahan biawali barakatikum khayrkiinna kii ugu horreeyey ma ahan yo aala abii bakrin reer abuubakarow haddaad reer abuubakar tihiin khayr badanaa idiin horreeyey khayrkiinnii ugu horreeye kan ma aha oo idinka sababtiinna muslimka khayr badan baa ugu xasilay ayb ibnu taymiya marka wuxuu yidhaahdaa daa'iman marka dadka asxaabta ugu fadliga badnaa ee ugu yacni cilmiga badnaa mar walbo abuubakar iyo qoyskiisu ixtiraam iyo weyneyn ayay u haayeen sida sacd ibnu mucaad iyo usayd ibnu xudayr iyo qisooyinkaanuu soo qaataa markaas ayb oo mar walba khayrkooda iyo wanaagooda waa qirsanaayeen akaabiru saxaaba marka caqliga shiicadana wuxuu ku tilmaamaa caqli kaasid ah oo baarid ah inuu yahay caqli qaboobay oo baaray inuu yahay maadaama iyagu ee abuubakar iyo cumar ay mar walba dacninayaan ay durayaan dadkii khayrka badnaa sida usayd ibnu xudayr iyo sacd ibnu mucaad iyana waa ammaanaan mar walba iyo saxaabada dhammaantood meesha iyo mansilada ay taagnaayeen bay garanayeen qaalat waxaay tidhi fabacadna albaciira ratigii ayaan kicinnay alladii kuntu alladii ratiga oo kuntu aan ahaa calayhi korkiisa aan ahaa fa asabnaa waxaanu helnay alciqda kuushii ayaan helnay taxtahu xaal ay tahay hoostiisa iyadoo marka kuusha ratiga hoostiisa xaal ay tahay ku jirto ayaan helnay marka ilaahay sabab wuxuu ka watay marka tayamum buu rabay inuu jideeyo asbaab buu u yeelay sababtiina reer abubakar baa qaateen markaas ayb macalushaahidka marka waxaa weeyaan markay leedahay marka ayb faanzala allaahu aayata tayamum ilaahay wuxuu soo dejiya tayamumka aayaddiisii marka tayamumku aayad buu leeyahay aayatu tayamumna waa middan suuratulmaa-ida ku jirta waayo oo uu ku bilaabay alimaamu albukhaari sababta marka keentay inuu aayadda tarjamo ka dhigto haddana xadiidkan uu keeno ka-annahu marka xadiidkii ayaa ijmaal ku jira ijmaalkaasna tafsiir waxaa u noqonayso aayadda la sheegaayo waa aayatu tayamum oo suuratulmaa-ida midda ku jirta maadaama uu bukhaari minhu uu dhigay falam tajiduu maaan fatayamamuu saciidan tayiban famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu minhu midda maa-ide ku jirtaa wadato amaa midda suuratu nnisaa iyadu minhu ma laha laakiin inta hore waa iskaga mid labada labada aayadood ayb mashruuciyada tayamumkana waa laga qaadanayaa marka in tayamumka uu mashruuc yahay maadaama marka aayad ay ka soo degtay ayb riwaayo kale waxay leedahay meesha maa hiya biawali barakatikum fawallaahi maa nasala biki min amrin takrahiinahu ilaa jacala allaahu lilmuslimiina fiihi khayran ayuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay arrin adiga aada dhibsanayso ma kugu soo dego ilaa ilaahay subxaanahu watacaala muslimiinta arrintaas khayra uga dhigaa kitaabu nikaaxna riwaayadeedu waxay leedahay ilaa jacala allaahu laki minhu makhrajan adigana makhraj buu ilaahay ku siiyaa wa jacala lilmuslimiina fiihi barakatan ilaahayna muslimiinta barako uga dhigaa oo hadda tayamumkii oo ruqso weyn ah oo dadku markay biyo waayaan meeshay u baxsa lahaayeen baa soo degtay khayr badan baa marka sabab ay u noqotay inkastoo arrinta daahirkeeda dhib ay u ekayd haddana qala xadaanaa muxamed bnu sinaan wahuwa alcawaqiyu qaala xadaanaa hushaymun huwa bnu bashiir alwaasitiyu xaa qaala waxadaanii saciid bnu nadr wahuwa abu cuثmaan albaqdaadiyu naziilu jayxuun qaala ahbaranaa hushaymun wahuwa hushaym bnu bashiir alwaasiti qaala ahbaranaa sayaarun labada riwaayaba hushaym baa iska leh midna bukhaari moxamed bnu sinaan alcawaqi ayaa sheekh ugu ah midna saciid bnu nadr laakiin riwaayada dambe muxuu ugu celiyey wuxuu ugu celiyey hushaym ibnu bashiir oo tadliis lagu sheegay ayaa akhbaranaa yidhi midda dambe riwaayada kalena marka iyada cancano inay ku jirtay baa qaala ahbaranaa sayaarun qaala xadaanaa yaziidu huwa bnu suhaybin alfaqiir yaziid bnu suhayb alfaqiir ayaa lagu naanaysaa faqiir oo marka ma ahan kii oo maal inuunan maal lahayn ma aha waa faqiir marka waxaa wax kaga dhaceen ama dhaawac uu ka qabay lafdhabarta waa nisbo marka sida daahirkeeda oo soo degdegaysa ka duwan oo khilaafsan yaziid bnu suhayb alfaqiirna waa loo dabdiyaa alfiqiirna waa loo dabdiyaa macnuhuna marka waxaa weeyaan lafahaas dhabarka ayuu la-aa ee marka faqiir oo laa maala lahu ma laga wado qaala akhbaranaa jaabir bnu cabdillaahi ana nabiya sala allahu calayh ali wasalama qaal ucdiitu khamsan shan ayaa la isiiyey lam yucdahunna aan la siinin axadun qof qabli anigi hortey kaasoo qablii hortey ahaa nusirtu birucbi baa la iigu gargaaray argagax oo cadowgeyga inuu argagax galo masiirata shahrin bil meel loo socdo wa jucilat lii waxaa la ii yeelay alardu dhulkii waxaa la igaga dhigay masjidan makaanu tukad meel lagu tukado ayaa dhulkii la iga dhigay oo ummadihii hore kiniisadaha iyo biyacdooda unbaa salaadda uga ansixi jirtay meel ka baxsan oo bannaan iyo meelo kale ah ma aynan ku tuka karin qofku marka meel kastoo uu joogo waqti salaad haddii la gaaro waa inuu yimaado kiniisadda ama beecada laakiin ummadda ilaahay subxaana wa tacaala hadday masaajid waayaan meeshuu joogo salaaddii ku tukanayaa waana ka ansaxaysaa takhfiifkaas baa marka ilaahay nebigiisa uu siiyey wa tahuuran baa la igaga dhigay wax lagu dahaaro qaato oo biyaha haddii la waayo wax lagu dahaaro qaataa la igaga dhiga waa tayamumkii marka tayamumkii weeyaan oo la jideeyey riwaayadan marka hadda waxay leedahay wa jucilat liya alardu masjidan wa tahuuran riwaayada muslim laak waa kala saaraysaa waxay leedahay wa jucilat liya alardu masjidan dhulkii waxaa la igaga dhigay masaajid wa turbatuhaa lii tahuuran ciiddeedana waxaa la igaga dhigay wax lagu dahaaro qaato imaamu shaafici iyo imaam axmed marka xadiidkaas bay waxay ka qaateen shayga lagu tayamumsanaayo waa inuu ciid noqdo ciid ciiddaas waxay noocay doontaba ha ahaatee inay ciid lagu tayamumsado ee shay walbo dhulka ka koreeyo hadduu doono dhagaxa iska ahaadee inkastoy culammada qaar qabaan iyagu marka xadiidkan kala saaray tukashada dhulkao dhan baa lagu idlaaqay laakiin dahuurnimada ciidun baa lagu sheegay xadiidkaasay qabsadeen dood fara badanna waa ku jirtaa waxaa laga yaabaa inaan baababkeeda ugu tagno insha allahu tacaala fa ayumaa rajulin ninkii ohoo min ummatii ninkaasoo min ummatii ummaddayda ka mid ah adrakathu ay haleesho assalaatu salaadii falyusalli ha tukado meeshu allaale meeshuu joogo meeshii najaas iyadu najaasowda inbuu iska ilaalinaya dabcan wa uxillat lii waxaa la ii xalaaleeyey almaqaanimu qaniimooyinka walam taxilla ma aynan xalaal noqonin liaxadin axad qabli aniga igu horreeyana uma xalaal noqonin wa ucdiitu waxaa la isiiye ashafaacata ergeynta iyo shafaacada wa kaana anabiyu nebigu wuxuu ahaa yubcasu ilaa qowmihi qowmkiisa ayaa loo soo bixinayay khaasatan si gaar ahaaneed gaar ahaan wa buciftu anigana waa la ii bixiyey ilannaasi dadka intii ka abaa la ii bixiyey caamatan dhammaantood iyagoo wada dhan oo qolo gaara iyo koox gaara la iima bixinin dacwadeedu waa caam uu leeyahay rasuulka sal l slam marka khusuusiyaadka nebiguna intaan keliya kuma koobneenoo shan waaba ka badan tahayba ilaa khasaa'ista rasuulka culammada qaarkood ay ka alifeen kutub a'imo badan baa wax ka alifeen intaan marka waa ka badan yihin laakiin intaan waa waaweyn ayb maxalushaahidkiisana jucilat liya alardu masjidan wa turbatuhaa jucilat liya alardu masjidan wa tahuuran taas waa ayuu ka rabaa baabun idaa lam yajid maaan walaa turaabaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa lam yajid haddii uusan helin maaan biyo walaa turaaban ciidna uusan helin sideeba qofka ku dahaaro qaadanaya haddii ciidna uu waayo biyona uu waayo waxaa la yidhaha marka faaqidu tahuurayn labadii lagu dahaaro qaadanayo ciiddii iyo biyihii midna ma haayo say ku suurtoobi kartaa waa suurtoobi kartaa qofka haddii garbaduub loo xiro oo gacantiisa uun waxba ku qabsan karin dadna aysan u dhoweyn ama inuu xabsi ku jiro maalan biyihiina laga xirtay ciiddiina uusan aadi karin oo gacmihii uu ka katiinaysan yahay salaadda marka ma iska dhaafaa say u tukanayo marka faaqidu dahuureyn say ku dhici kartaa waa dhici kartaa waxyaabahaasoo dhan bay marka ku dhici kartaa bukhaari marka uu baabaystay muxuu samaynayaa qaala xadaanaa zakariya bnu yaxya qaala xadaanaa cabdulaahi bnu numayr qaala xadaanaa hishaam bnu curwata can abihi can caaishata annaha istacaarat way caariye qaadatay min asmaaa asmaa ayay qilaadatan kuul ka caariyeysatay fahalakat way halaagsanta way baaba'day kuushi wal waa dhuntay fabacata rasuulu llahi sal l salama nebigu wou diray rajulan ninbuu diray fawajadahaa wou helay fa adrakathum asalaatu salaadii baa haleeshay dadkii walaysa macahum maaun walxaal laysa macahum macooda uunan ahayn maaun biyo fa salluu way tukadeen fa shakow daalika ilaa rasuuli illahi sal l slam arrintaa bay nebiga uga cawdeen oo ay u sheegeen faanzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey aayata tayamumi buu soo dejiyey faqaala usayd bnu xudayr licaa'ishata wuxuu ku yidhi jazaaki illaahu khayran ilaahay khayr ha ku abaalmariyo fa wallaahi baan ku dhaartay maa nasala biki amrun arrin kuguma soo dega adiga takrahiinahu arrinkaasoo aad dhibsanayso od nacayso ilaa jacala allaahu ilaahay wuxuu yeelay daaliki kaagaasi laki adiga iyo welilmuslimiinaba wuxuu uga yeelay fiihi shaygaa dhexdiisa aad kahanaysid khayran khayr buu yeelay ay uga dhigay tarjamaday marka xadiidka in lays waafajiyaa la rabaa tarjamadu waxay sheegaysaa nin aan biyana haysanin ciidna haysanin sidee buu yeelayaa xadiidkana waxaa noogu jira inay biyo waayeen bis ayaa noogu taala inay turaab iyo ciid waayeen xadiidka ma sheegayo sidee marka laysu mudaabaqayna marka tarjamada iyo xadiidka intay iska daboolayaan waxay iska daboolayaan waxay tahay intuunan tayamumka soo degin tayamumka intuusanba jirinba oo yacni aan la soo dejinin waxaa lagu dahaaro qaadanayo waa biyo keliya biyihii lagu dahaaro qaadanayo dahuurka jiro oo keliya biyaha ah biyaha biyihii ahaa haddii la waayo way iska tukadeen asxaabta oo meesha hadda wuxuu leeyahay faadrakathm asalaatu walaysa macahum maaun fasalluu waa tukadeen marka tahaaradii ayagu ay yaqaaneen ee markaas jirtay markay waayeen waa iska tukadeen waxaa la mid noqonaysa marka hadda oo tayamumkii la soo dejiyey ou jiro haddii wixii lagu tayamumsanayo la waayo biyihiina la waayey awalba biyihiina waa la waayey ciiddiina waa la waayey waxay u dhigan tahay marka biyihii keligood markii ay jireen ee la waayey sow lama tukanin haddana waa la tukanaa meesha marka uu ka daboolayo taas adiga hadda laba shay baa khiyaar ayaa haysataa waa biyo iyo ciid labadooda markaad wayso waxaa isku mid noqonaysaan asxaabtii oo ayagu biyo keliya ogaay oo tayamum uusan weli aynan ogeyn biyihii markaa tahaaradooda ay ku ansaxaysayna ay waayeen see yeeleen way iska tukadeen adigana marka waa iska tukanaysa ayb fuqahadu laakiin waxay isku khilaafeen qofkii biyo iyo ciid waayo ee muxuu yeelayaa way isku khilaafeen fuqahada xadiidkan wuxuu tilmaamayaa inay tukanayaan oo salaadda aan laga tegaynin afar qowl baa marka masaladaa ku jirta ibnu rajab fatxulbaariga sidaasuu soo guuriyey qowlka koowaad waxaa weeyaan annahu yusallii waa tukanayaa qofka bixasabi xaalihi sida uu yahay buu ku tukanayaa walaa qadaa'a caleyhi wax qalla-na lagama rabo mar dambe inuu soo celiyo lagama rabo wa huwa qowlu maalikin wa axmeda fii riwaayatin canhumaa imaam maalik iyo imaam axmedba sidaasay qabaan riwaayo mid kastaa wa abi thawr waalmusaniyi abuu thawr iyo musani oo asxaabta shaaficiyada ka midana sidaasay qabaan ayb wa xukiya qowlan qadiiman lishaaficiyi waa qowlkaas ayaana la xikaayooday isagoo qowl qadiim ah shaafici markaa laga xikaayooday loo nisbeeyey ayb qowlqadiimka shaaficina sida muuqato wuxuu raacsan yahay kan waa iska tukanayaa qallana lagama rabo ayb wa calayhi bawaba albukhaariyu wuxuu yidhi qowlkan ayaana bukhaari u baabaystay waa kan bukhaari markaa sidee yeela xadiidkan buu keenay bukhaarina wuxuu qabaa marka inuu tukanaayo qalan aan laga rabo qowlka labaad wuxuu leeyahay yusallii waa tukanayaa laakiin waa yuciidu salaaddaa soo celaya wa huwa qowlu maalikin fii riwaayatin imaam maalik qowlkiisa waa riwaayo ayb washaaficiy wa huwa qowlu shaaficiyi imaamu shaafici qowlkiisa jadiidkana kaas qowluljadiidku sidaasoo qabaa sida imaamu nawowi minhajka uu ku sheegayo wa axmeda fii riwaayatin naqalahaa canhu ayb akar asxaabihi imaam axmedna asxaabtiisa badankood qowlka ay soo naqliyeen waxaa weeyaan waa soo celinayaan waa tukanayaa markaas hadhowna waa soo celinaya qowlka saddexaad wuxuu leeyahay laa yusallii ma tukanaayo wa yuciidu laakiin hadhow markuu biyo helo ama uu ciiddii helo salaad waa laga rabaa laakiin xaaladaas ma tukanayo ayb wa huwa qowlu thawriyi waalawsaaciyi wa abi xaniifata wa huwa qowlun qadiimu lishaaficiyi aydan waa qowl qadiimo shaafici oo lahaana waa la yiri ayb awsaaci iyo abu xaniifa iyona saasay ku tageen ayb oo iyagu waxay qabsadeen laa yaqbalu allaahu salaata axadikum idaa axdata xataa yatawada ama laa yaqbalu allaahu salaatan bigayri quhuur ilaahay salaad ma aqbalaayo dahaaro la-aan ninkaana dahaaro la-aanuu tukaday salaaddii ma ansaxaysaa la yidhi waa inuu marka mar labaad uu aanu tukanin oo hadhow uu tukada marka u xelo ayb laakiin waxaa lagu jawaabi karaa xadiidkaasi laa yaqbalu allaahu salaatan bigayri duhuurin waa cinda alqudra waa marka la awoodo haddaan la awoodin maya qowlka afaraad wuxuu leeyahy inahu laa yusallii walaa icaadata calayhi qowlkan afaraad marka wuxuu leey ma tukanaayo markaas hadhowna ku celin maayo waqtigeeda hadduu salaaddii tago wa huwa qowlu bacdi ahli daahir daahiryada qaarkood baa qabaan ibnu rajab marka wuxuu yidhi qowlkan dambe isagoo tacliiqinaya wahuwa arda'u laqwaali wa adcafuhaa waa qowlka ugu liita buu yidhi uguna daciifnimo badan waay salaaddii ha laga tago mar labaadna ayaan la celinin waa qowl aad saaqid u ah buu yidhi wayarudduhu qowlullaahi tacaala baana radinaya fataqu llaha mastatactum aaw marka qofka intuu awoodo ilaahay ha ka cabsada layidhi iyo xadiidkii idaa amartukum biamrin buu sheegay walaysa haadaa kal xaa'idi xaa'idkana ma ahan ninkan xaa'idka sideedaba salaad lagama maba ka ansaxayso iyada sideeda horaba ahlu salaad maba ahanba intay xeyd ka qabto laakiin ninkan ahlu salaadkuu ku jiraa dadka salaada salaada markaa yacni ay saaran tahay buu ka mid yahay ayb afartaa qowl baa ku jiro marka labada qowlo ugu horeyso qowlka dhahaya yacni waxba ku celin maayo waana tukanaya iyo qowlka waa tukanaya waana ku celinayba ugu dhow dhow ayb qowlkaana marka bukhaari qowlka horena xujadiisu kan wa oo wax qalla ah inaan laga rabin kaasaan xoog badan maxaa yeelay ninkan fataqullaha ma statactum buu ku camal falay dahaaradiina waa awoodu u waayey waa laga dhaafay sidiisiibu u tukanaa mana soo celina nebigana dadkaani way tukadeen hadda tayamum ma aysan aqooninoo maba jirinba biyo la-aanaa ku dhacday sidooday ku tukadeen rasuulkii ma dhihin soo celiya salaadda ma dhihin xilligaasna waxaa weeyaan inuu bayaanku markaasoo kalena ma la ta'khiiri karo ayb macaanidaasaa marka tarjamadu markay xadiidku meesha isku waafaqayaanna waa sidaas masaladanna aqwaashaas tirada badan baa ku jirta ayb ibnu xajar laftirkiisa waa ishaaray waxbuu ka tilmaamay fiihi daliilun calaa wujuubi salaati lifaaqidi duhuurayn wa wajhuhu annahum sallow muctaqidiina wujuuba dalika bay tukadeen walow kaanat asalaatu xiinaidin mamnuucatan la ankara calayhim annabiyu sal l slam ayaa ku inkari lahaa wabihada qaala shaaficiyu waaxmedu wa jumhuuru lmuxadisiin wa akharu asxaabi maalik laakin ikhtalafuu fii wujuubi alicaadati falmansuusu can ishaaficiyi waxaa weeye wujuubuha icaadada inay waajibayso wa saxaxahu akharu asxaabihi waxtajuu biannahu cudurun naadirun falam yusqid alicaadata waalmashhuuru can axmed wa bihi qaala almusaniyi wa suxnuun wabnu lmundir laa tajibu waxtajuu bixadiidi ilbaaq ayay xujaysteen liannaha low kaanat waajibatan labayanahaa lahum alnabiyu sala allahu calayh ali wasalam icaadadu hadday waajib tahay nebiga u caddayn lahaa id laa yajuusu taakhiiru albayaani can waqti alxaajati watucuqiba biana alicaadata laa tajibu cala alfawr buu yidhi laakiin waa iska ijtihaad maaha war hadda icaadadu deg deg uma waajibaysa uu leeyahay deg deg waa u waajibaysaa salaaddii haddii biyihii la helo wax deg deg u waajibi kara falam yataahar ilbayaanu can waqti alxaajati yacni wuxuu leeyahay markii la helo ayaa loo sheegaa icaadadana qowlbuu marka imaamu nawowina ka sheego wuxuu yihi waxaka nawowiyu fii sharxi lmuhadab can ilqadiimi qowlka qadiimkao shaaficiga tustaxabu salaatu salaadda waa la sunnaynayaa wa tajibu alicaadatu icaadaduna waa waajibaysa wa bihada tasiiru laqwaalu khamsatan buu yiri marka ibnu xajar qowlkan dambe marka la fiiriya aqwaashu shan ay noqodeen afarkii aan sheegnay midkan oo dhahaayo salaadda waa sunna waqtigan in la tukado celintana waa waajib soo celinta shan qowl baa ka soo baxaysa baabu tayamumi fi lxadari ida lam yajid ilmaaa wakaafa fawta asalaati baabu bayaani xukmi tayamumi tayamumkii xukunkiisii caddayntiisii buu baab yahay fi lxadari qofkii oo negi oo gurigiisii joogo haddii biyo la-aan ku dhacdo inuu tayamumsanayo xukunka caddayntiisii buu baab yahay idaa lam yajid ilmaaa haddaanu biyo helin magaaladaada idoo joogan safar ahayn biyo la-aanaa kugu dhacdo xukunka tayamumka aad tayamumsataa muxuu noqonayaa sababta keenta in masaladan uu baab u guntana waxay tahay tayamumka aayadda uu la soo degay aayadda tayamumka ku soo degtay ayaa waxay ka hadlaysaa safar baa la soo geliyey wa in kuntum mardaa aw calaa safarin aw jaa'a axadun minkum min algaa'iti aw laamastum annisaaa falam tajiduu maa'an fatayamamuu saciidan dayiban safara aayaddu ay sheegtay marka haddii safar aayaddu ay tilmaantay tayamumkii safar lagu dhex sheegay qofkii magaaladiisii joogay biyo la-aan ku dhacday see yeelayaa marka aqwaasha culummada marka way iskhilaafta meeshaas bukhaari marka inuu baab mas'aladaa baab u bixiyo ee uu baab inuu u gunto taasaa ku kaliftay kaiir min alculamaa waxay leeyiin ma ansaxayo in qofkii musaafir aan ahayn ou tayamumsado akaru ahlilcilmina waxay leeyihiin maya waa salaad waa la tayamumsanaa oo tayamumkii marka waa uu tayamumsanayaa waa tukanaa hadhow marka ma soo celinaa salaadaas mase ma soo celinayana khilaafkeeda oo arki doonaa iyada aayaddana waxay ku jawaabeen aayaddu safar keliya ma aynan koobin ee aayaddu macnaha waxaa weeyaan safarka iyo qofku markuu magaalo joogo inuu biyo waayo waxay badan tahay safarka marka waxaa weeyaan madinnatu fuqdaani ilmaa waay safarka madinnatu fuqdaani ilmaa in biyo la waaya safarkay madinno u tahay laakiin in gurigiisii joogo inuu biyo la-aan ay ku dhacdo maba badnaba cudur naadir ah maadaama uu iska yahay lama soo qaadin lama sheegin laakiin axaadiidtii a ka hadashay wakhaafa kana cabsaday fowta salaati salaada tegiddeedana ka cabsaday wa bihi qaala caaa-u caaa-na sidaasuu yidhi inuu taymumsaday wa qaala alxasanu xasanulbasri waxauu yidhi fi lmariidi midka jiran cindahu lmaa'u mariidka agtiisu ay biyaha yihiin walaa yajidu aan helaynin man yunaawiluhu qof u soo dhiibo biyahana aan helaynin yatayamamu waa taymumsanayaa in jiran oo wax biyihii u dhiibana aan haysanin wou si taymumsanaya laalla nin biyo waayey buu la mid yahay wa aqbala ibnu cumar ibnu cumar wuu soo jeestay waa soo socday min ardihi dhulkiisii buu ka soo jeestay uu kasoo tegey biljurufi juruf meesha la yidhaaho ku yaalla juruf marka waa meesha hadda jaamaca alislaamiya ay ku taalo waa juruf xilligaas marka madiine bannaankeeday ahayd meeshaa marka dhul uu ku lahaa ayuu ka soo jeestay ayb wa aqbala bnu cumara min ardihi biljuruf fa xadarat alcasru casarkii ayaa soo galay oo xaadir salaaddii casr baa timid bimarbadi nacami meeshaa marbadu nacam layraa ayay ku timid salaaddii casir ugu soo gashay fa sallaa waa tukaday laakiin riwaayada waxay leedahay fatayamama fasalla waa tayamumsaday kadibna waa tukaday biyola-aanu ahaa waa tayamumsaday waana tukaday bukhaari markaa isagoo weliba tarjamadii baabkii u keensaday sababtuu fatayamam uga tegay ba haddana ibnu xajar wuxuu yidhi ma aanan garanin sababka uga tegey maxalu shaahidkiiba laakiin riwaayada iyadoo biisnaadin saxiix ayaa imaamu shaafici wariyey fatayamama uma salla uma dakhala almadiinata madiina ayuu galay wa shamsu murtaficatun iyadoo qoraxdu ay sarrayso oo cirka korkiisa ay weli taagan tahay falam yucid ma soo celinin salaaddii marka intan marka bukhaari aaaartan saddex mas'alo uga dan leeyahay saddex mas'alo ile bukhaari fiqigiisa taraajimtuu ku jiraa saddex mas'alo uga dan leeyahay almas'alatu aluulaa waxay tahay anna man cadima almaaa qofkii biyo waayey fi lxadari isagoo gurigiisii jooga qofkii biyo waayey falahu an yatayamama wuxuu leeyahay inuu tayamumsado wa yusallia uu tukado cadaa buuna ka sheegay taas wa huwa qowlu ljumhuur culamada jumhuurta qowlkooda wa waxay isku khilaafeen laakiin ma soo celinaa mase ma soo celinaya shaafici wuxuu leeyahy wuu soo celinaa salaadaas sababta isagu wuxuu leeyahay waa cudur aan haalib ahaynoo naadir ah wa dahaarada ma ridaayo marka kaamilka ahayd sidaa darteed marka wuxuu leeyahay waa wuxuu samaynayaa waa uu biyo markuu helo biyaha ayuu ku weyse qaadanaya salaaddi waa soo celinaya iyagu marka tayamumka acdaartiisay laba u kala qaybeen naadir iyo haalib safar marka lagu jiro waa haalib ay leeyihin ma soo celinaya salaadda naadir markay tahay sida midaanoo kale soo gurigiisii joogo inuu biyo waayo oo kale naadir waa soo celinay laakiin adiladu waxay tilmaamaya ibnu cumar iyo inaanu soo celinayn xataa waxay leeyihiin shaaficiyadu hadduu salaada ku jiro ee uu biyo arko isagoo gurigiisa joogana biyo la-aan marka hore uu u tayamumsaday ee uu salaadii galo ee uu arko biyihii aa ka baxaa bay leeyihin ile awalba salaadan musqida ma aynan ahayn mid qadaka ridaysa ma aynan ahayn icaadaa looga baahnaa ha ka baxo haweyse qaata ha tukadaba laakiin haddii uu yahay cudurkiisa cudurdaar haalib ah inuu ka baxaa waa iskaga fiican tahay laakiin inuu sii watana waa leeyahay salaadiina waa ka ansaxay mas'alada labaad marka aahaartan uu uga dan leeyahay waxaa weeyaan ana almariida idaa kaana yajidu lmaaa qof jiran haddii uu biyo heli karo walaysa cindahu man yunaawiluhu qof usoo dhiibaayana uunan haysanin fa inahu yatayamamu waa tayamamsanaya wayusallii waana tukanaya xasanulbasri buu ka sheegay ayb waana sida qowlulxasan waalawsaaci washaafici waaxmed cinda shaafici yuciidu waa soo celinaa buu leeyahy salaadaas imaam axmed daahiru kalaamihiina ma soo celinayo mas'alada saddexaad oo uu baabkan ama aataartan fiqiga uu fiqiga uu ka leeyahay waxaa weeyaan annahu yajuusu tayamumu biqurbi lmisri magaaladii weyneydoo kuu dhow oo iyadoo salaadii weliba joogto waqtigeedii uu joogo aad geli kartid ayaa intaad bannaankeeda ku tayamumsato salaad dukato ayaadan soo celinayn aa masalada saddexaad oo waxaa weeyaan ibnu cumar midda uu ka sheegay ibnu cumar bannaanka magaaladii madiine bannaankeeda ayuu kusoo tayamumsaday salaaddii buu kusoo tukaday madiinuu soo galay qoraxdiiyo weli nool oo salaaddii casri ay joogto ma soo celinin salaaddii ayb masalada kale uu ka rabana taasu waxaa iyadana lamida dabcan qof salaaddii isku soo jamciyey duuri casir baa isku jamcisay adoo musaafira magaaladaadii baad casirkii soo gashay soo celinay casirka maya ma soo celinaysa saddexdaas mas'ale ayaa marka uu ka rabaa aharka ibnu cumarna masaa'il baa isaga laftirkiisa ku jirto jawaazu salaati bitayamumi fii awali lwaqti aharkan ibnu cumar waxaa laga qaadana adoo aakhirulwaqti biyo heli karo inaad awalulwaqti taymumsa kartid oo waxba inaad ilaa aakhirulwaqti sugtaa inaynan shardi ahayn awalulwaqti salaadda markay soo gasho biyo ma haysatid tayamumso tuko ayb inaad aakhirkii sugtid qasab ma aha ayb taasaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya musaafirka safar gaaban galay lahu an yatayamama inuu tayamumsado waa leeyahay isaga laftirkiisa safarku inuu safar dheer ahaadaa shardi ma aha juruf iyo madiino waxba isuma jiraan ayb waxyaabahaasa iyadana laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya qofkii tayamumsado salaad ku tukado kabacdi biyo helo inuuna soo celinayn saddexdaas masalena waxaa laga qaadanaya afarka ibnu cumar qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaana leyt can jacfarin huwa jacfar bnu rabiicata bni shuraxbiil bni xasana can jacfar bni rabiicata can ilacraj qaala samictu cumayran mowla bni cabaas qaala aqbaltu ana wa cabdullaahi bnu yasaar ayaa soo qaabilnay oo soo jeesannay mowlaa maymuunata ah zawji nabiyi sala allahu calayh ali wasalam xataa dakhalnaa calaa abi juhaym ilaa aan uga galnay abi juhaym ibn alxaarif ibni simmat alansaariy faqaala abujuhaym abujuhaym waxa uu yidhi aqbala nabiyu sala allahu calayh ali wasalama nebiga ayaa soo socday oo soo jeestay min naxwi bi'ri jamalin bi'ri jamal meel la midoo kale ayuu ka soo jeestay falaqiyahu rajulu nin baa la kulmay fasallama calayhi waa salaamay falam yarudda calayhi nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu kama radinin salaamtii xataa aqbala cala aljidaari ilaa uu gidaarkii ka uga jeestay fa masaxa biwajhihi wejigiisii buu masaxay wa yadayhi labadiisii gacmood uma radda calayhi salaama salaamtii buu ka radiyey ka bacdi wuxuu kale rabaa marka bukhaari xadiidkan wuxuu ka rabaa haddii shay sunno ah assalaamu calaykum baa nabiga layidhi wacalaykum assalaam assalaam oo magaca alla ahoo dikri ah oo isagoon weyse qabin xataa ou samayn karay haddii marka shaygii sunnada ahaa nebigu ou isagoo xadar ah oo magaaladii joogo madiine dhexdeeda joogo maadaama biyo aynan ka agdhoweyn oo u tayamumsaday si dikrigaas sunnada ay u tahay in la weyse qab lagu sheego oo u guto min baabi owlaa waxaa ah shayga waajib marka wuxuu leeyahay haddii shay sunno ah sidaa loo yeelay min baabi owlaa waxaa ah wixii waajibkaano inay ku banaa waa inuu ku bannaan yahay adoo salaad kaa tegi rabto miyaa salaaddii miyay kaaga tegaya shaygaas shay sunno ah buuba nebigu u taymumsaday shaygii waajibka ah marka in la sameeyo ee adiga dushaada saarnaay min baabi owlaa meesha marka sababka u keenay marka sidaas weyaan baabu lmutayamimi hal yanfuku fiihimaa baabu lmutayamimi mutayamimkii kii tayamimsanayay hal yanfuku ma afuufayaa fiihimaa labadiisa gacmood gacmihii markuu ciidda sidaa u geliyay maka afuufayaa qaala xadaanaa aadamu huwa bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa alxakam can darin wa huwa daru bnu cabdillaahi alhamdaani ayaa la yidhaahdaa fiqatun caabidun rumiya bilirjaa can saciid bni cabdiraxmaan bni abza can abiihi qaal jaءa rajulu ilaa cumara bni اlkhadaab ayuu u yimid faqaala waxau yidhi innii ajnabtu anigu waan junubay falam usib ilmaaa biyo ma aanan asiibinoo ma helin faqaala camaaru bnu yaasir waxa uu yidhi licumara bni lkhadaab uu ku yidhi amaa tadkuru ma xasuusatid miyah annaa kunnaa fii safarin inaan safar ahayn ana wa anta aniga i adiga fa amaa anta adiga falam tusalli ma aadan tukanin wa amaa ana anigu fatamacagtu waan galgashay fa sallaytu aan galgashay marka sida daabaddu u galgalato oo kale fa sallaytu waan tukaday fadakartu lilnabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebigaan u sheegay faqaala nabiyu sal ll ly slam nebigu wuxuu yidhi kaana yakfiika waxaa kugu filnaa adiga haakadaa sidaan baa kugu filnayd fadaraba nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebiga wuxuu dhuftay bikafayhi labadiisa calacalo alarda dhulkiibuu ku dhuftay wa nafaka fiihimaa waa afuufay boorkiibuu iska yareeyey marka inay taasi bannaan tahay boorka waa layska yareyn karaa marka inta la afuufo si laysaga khafiifiye boorka uma masaxa bihimaa wajhahu wejigiisiibuu ku masaxay iyo wakafayhi labadiisa calaacalood maxalushaahidka marka waxaa weeyaan in la afuufi karo oo taasi marka ay bannaan tahay labadii gacmood afuufkooda ayb ayb marka hadalkan cumar amaa anta falam tusalli uu leeyahay camaarna waa mas'alo marka cumar isagu ma qabin cumar ibnu mascuud ayaan saxaabada waxaan qabin janaabada in tayamum loo isticmaali karo yani tayamumku marka janaabadii haddaad junub tahay oo biyo weysana waa tayamumsanay sida aayaddaba ka muuqato wain kuntum junuban fatahharuu wain kuntum mardaa aw calaa safarin aw jaaa axadu minkum min alghaa'iti ow laamastum nisaa haddaad haween taabataan jimaacdaan haddaa haween jimaacdaan falam tajiduu maan fatayamamuu saciidan dayiban ba aayadday ku caddahay inkastoo aayadda tafsiirkeeda laysku khilaafsan yahay xadiidka nebigana marka waa kana laakiin cumar isagu ijtihaadkiisu wuxuu qabay qofka hadduu janaabo qabo biyo waayo waa sugaa intuu biyo ka helo camaar marka isaga wuxuu dhihi jiray ani adigii baa intay janaabo nagu dhacday ayaan aniga saan sameeyey rasuulkan u tegey markaasaan u sheegay markii dambe cumar wuxuu dhihi jiray wixii adiga aada isu dhiibtay ayaan annagana kaaga tegaynaayo ilaahayna ku weydiinaya cumar marka inuu ka noqday lama sheegin masaladaas laakiin ibnu mascuud waa ka laabtay isaga doodda ibnu mascuud iyo abuu muusa alashcari dhex martayna waa arki doonaa oo kitaabkuu ku keeni doona marka madhab cumar uu qabay oo agtiisa mashhuurka ahaa uu ahaa ibnu mascuud iyo abuu muusa alashcarina ay ku doodeen ayb xadiidka marka maxaa laga faa'iideysanaa wayustafaadu min hada alxadiidi xadiidkan waxaa laga faa'iideysanaa buu yihi xaafidku wuquucu ijtihaadi asaxaabati fii zamani nabiy sal l salam waqtigii nebiga saxaabadu inay ijtihaadi jireen wa ana almujtahida laa lowma calayhi idaa badala wuscahu wain lam yusib ilxaqa waxaa kaloo laga qaadana qofka mujtahidka ah haddii xaqab ayaanu asiibine eed iyo canaan inuusan lahayn wa annahu idaa camila bilijtihaadi hadduu ijtihaadkii ku camal falo laa tajibu calayhi alicaadatu inuu soo celiyo waajib kuma ah camaar hadda muxuu sameeyey waa galgashay sidii buu ku tukaday ijtihaad nebiga mana ku ceebaynin salaaddii soo celina lama dhihin keliya waxaa loo sheegay hadda kadib sida ay noqonayso wa fii tarkihi amra cumar aydan biqadaa'ihaa mutamassakun liman qaala ina faaqida طahuurayni laa yusallii walaa qada'a calayhi kamaa taqadama wuxuu leeyahay qowlkii daahiriyada hadalkan cumaro inuunan tukaninta ah oo nebigana uusan farin salaadda inuu soo celiyo yaa iyagu ay qabsanayaan buu leeyahay laakiin fataqu llaha ma stadactum iyo idaa amartukum in la amray iyo in kalena hadda lama sheegin waa un laga aamusay marka wax salaad looga tegi kara ma aha inamaa kaana yakfiika fiihi daliilun calaa ana alwaajiba fi tayamumi hiya sifatu lmashruucatu fii hada alxadiid inamaa kaana yakfiika wixii ka bilowdana nebigu wuxuu ku faahfaahiyey sifada loo tayamumsanayo waa wejiga iyo calaacalaha camaar baa isagoo weliba fii maqaami tacliim waxbaa la baraaya camaar fii maqaami tacliim iyadoo ay tahay baa waxaa la yidhi waxaa kugu filnaa lahayd inaad gacantaada dhulka ku dhufato hal darbo wejigiina masaxdo kafaynkiina a masaxdo calacalaha ilaa intaas marka in la gaarsiiyo xadiid waxay ku soo aroortay inuu mawquuf yahay iyo inuu marfuuc yahay laysku haayo wasaxiixuna waqfuhu saxiixnimona wuxuu ku yahay ibnu cumar uu mawquuf ku yahay marka iyadoo marfuuc yaallo mawquuf ma lagu dhaqmi karaa maya hadalka nebiga iyo saxaabada ijtihaadkooda hadduu iska hor yimaado kee la hormarinayo hadalka rasuulka sala allahu calayh ali wasalam ila isagaa shaaric oo lagu daydaa moogta ayb laba xadiidaa marka sifatu tayamum haddaad maqashaba kusoo aroortay laba waayo laba xadiid ibnu xajar siduu sheegayo xadiid waxaa weeyaan kii haddaan soo dhaafay abuljuhayl ibni alxaarif ibni simma nebiga derbigiibuu ku tayamumsaday wejigiisiibuu masaxay iyo wayadayhi wayadayhi kaas ijmaalaa ku jira gacmihii baa layihi gacan gacan inta laga bilaabo la intaan waa la yidhaha kanna muxuu sheegay hadda marka yaddii buu fasiray oo ilaa intee la rabaa kafaynka camaar ibnu yaasirna sidaanuu dadka u jawaabi jiray ouna ku bari jiray markuu nebiga dhintay ka bacdi sala allahu calayh ali wasalam ayb alimaamu nawowi oo culamada shaaficiyada ka midana wuxuu yidhi huwa alaqwaa min xaysu daliil xagga daliilka waxaa xoog badan buu yidhi kafaynka xagga daliilka waxaa ku xoog badan buu yidhi kafaynka inuu ku egatayamulka hal darbana inuu yahay shaaficiyada waxaa mashhuur ka ah darbataani darbatun lilwajhi iyo darbo oo alyadayni ila almirfaqayn maana laga xoog badan yahay ibn cumaray ka sugnaatay laakiin nebiga tacaaliimtiisu sidaanay ahayd sala allahu calayh ali wasalam ayb baabu tayamumi lilwajhi waalkafayni tayamumkii xukunkiisii caddayntiisii u baab yahay lilwajhi wejigii la masaxo iyo walkafayni labada calacalood la masaxdo ayb meeshaan marka fiiri bukhaari waa jasmiye kafaynka iyadoo masalada khilaaf ku jira haddana waa jasmiye liquwati daliiliha daliilkeeda xoogganaantiisa ayb halkaanuu ku sheegay ibnu xajar waataa bidalika bisiiqati اljasmi maca shuhrati اlkhilaafi fiihi liquwati daliilihi daliilkiisa xoogganaantiisa darteed ayuunan shaki xataa u gelinin su-aalna uusan uga dhigin xataa qaala xadaanaa aadamu qaala xadaanaa xajaajun wahuwa bnu minhaal alanmaatiyu abuu muxamed asulamiyu mowlaahum albasriyu hiqat faadil qال أخبرنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال عمار بهذا وضرب شعبة شعبة قراع بيديه لبديس كعمود الأرض ركب وكلفت ثم أدناهما وكلوي من فيه أفكيس وأفوفي ثم مسح وجهه ومسحيه وكفيه لبديس على عرض وقال النضر والنضر بن شميل وقال أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزى قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن نوان كما قلي عن أبيه قال قال عمار محي فايدين مركا تعليقا محي فايدين تعليقا محي فايدين حكم بن عتيبة حديث كمرنا إنه كما قلي عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى مرنا إنه عبد الرحمن كتوس وما قلي يعني مرنا ibn cabdiraxmaanka uu toos uga maqlay mar marna waa loo dhexeeyaa oo dar ayb marna waa loo dhexeeyayo marka ninkaa marka daru bnu cabdillahi alhamdaani baa u dhexeeya labadooda sababta ugu celiyay intaas bis waa inuu kuu sheego oo alxakamu bnu cutayba ayaa marna dar maro dar can darin can ibni cabdiraxmaan ibni abza marna alxakamu bnu cutayba can ibni cabdiraxmaan ayb waasidada ay ka maqan tahay قال xdثna سلyman بن xرb وهو أbو أyوب الواaشحiي qال xdثna شعبة عن الحkم عن dr عن بن cبدالرحمن بن أbزى عن أbيه أنhu شhhda cمرa cمر ayuu xaadiray goobjoog buu ahaa yعni cمر وqاala lahu cmaaru isagoo uu cmaar ku yidhi kunaa fii sarيaة baan ahayn ilaalo ayaan ku dhex jirnay oon macooda ahayn faأjnbnaa waan junubnay وqاala waxa uu yidhi tafla فيihma faajnabnaa waa junubnay ilaa aakhir xadii waan junubnay marka anigu waan galgashay qisadii dheereyd baa marka socotay wa qaala waxa uuna yidhi tafala fiihimaa tafala marka ay nafaqa waa afuufay aa laga wadaa candhuufu ku tufay ma aha ayb waalmuraadu bitafli annafqu kamaa fii saa'iri riwaayaati sida riwaayaadka kaleba ay sheegayan xadiidkanna marka muxuu ugu celiyey riwaayadan sulaymaan bnu xarb abu ayuub alwaashiqi qaala ibnu rajab ibnu rajab wuxuu yidhi fa fii riwaayati sulaymaana bni xarbin wa muslim ibni ibraahiim can shucbata tasriixu cabdiraxmaan ibni abza bisamaaci hada alxadiidi min camaar wa mukhaaabatihi licumar wa haadihi faa'idatun jaliilatu meeshaana marka maxaa ku sugan waxaa ku sugan cabdiraxmaan ibni abza inuu goobjoog ahaa markii cumar iyo camaar ay masaladan ka hadlaayeen inuu joogay yay tusaysaa faa'iido weyn waayuu ku leeyahay marka fawaa'ida qaala qaala xadaanaa moxamed bnu kaiir qaala akhbaranaa shucbatu can ilxakam can darin can ibni cabdiraxmaan ibni abza can cabdiraxmaan qaala qaala camaaru camaar waxa uu yidhi licumar uu ku yidhi tamacagtu waan galgashay faataytu nabiya sal l salam ayaan u imid faqaala yakfiika alwajhu waalkafaani wejigaa kugu filan iyo kafaynka yakfiika alwajhu baa kugu filan iyo walkafaani iyo labada kaf ay yakfiika masxu lwajhi walkafayni bay ka dhigan tahay marka mudaafkii baa la gooyey icraabtii mudaafkaa la siiyey marka wyustafaadu min hada buu yidhi ibnu xajar min hada alafdi ana maa zaada cala alkafayni laysa bifardin waxaa laga qaadanaa buu yihi xadiidkan wixii kafaynka ka bato farad tayamumka kuma aha wa ilayhi dahaba axmedu waisxaaq wabnu jariir wabnu lmundir wabnu khusaymata sidaasay ku tageen wanaqalahu bnu ljahm wagayruhu can maalik wanaqalahu alkhaaabiyu can asxaabi alxadiid kafaynkay qabaan ma aragta wa qaala nawowiyu imaamu nawowina waxa uu yidhi rawaahu abuu thawr wagayruhu can ishaaficiyi fi lqadiim imaamu shaafici qowlulqadiimkiisa ilaa kafaynka meelo badan marka waxaa arkay qowlulqadiimka xadiidku inuu kaga dhow yahay qowluljadiidka wa ankara dalika almaawardiyu wagayruhuna waa inkiray maawardi iyo keyrkiisa qaala waxau yidhi waxau inkiray imaamu shaafici qowl qadiima inuu u ahaa imaamu nawowi marka wuxuu yihi wahuwa inkaarun marduudun waa inkirid iyadaba la radiyo lianna abaa thawr imaamun hiqatun abuu thawraa ka sheegay imaamu shaafici abuu thawrna ardaygii shaafici waay waana imaam oo hiqa ah marka ninkan dambe ee dhahayo waa shaafici waxaas xataa qowlulqadiim uma ahayn ma saxsan qaala wa haada alqowlu qowlkan qadiimkaa waa marka ee dhahaya kafaynka wa in kaana marjuuxan inkastoo xagga madhabka laga raajaxsan yahay fa huwa alqawiyu fi daliili daliilka isagaa ku xoog badan inkastoo shaaficiyadu iyagu agtoodu marjuux uu ka yahay haddana laakiin daliilku kanuu xoojinaa buu yidhi a'immadan marka xadiidka iyo fiqiga isku darsatay iyadu badana tacasub ma laha ile xadiidkiibuu garana fiqigiibuu garanayaa wixii madhabka naqligiisana waa sheegayaa wixii madhabka ka baxsan ee daliil looga xoog badan yahana uu tilmaamay walidaalika kitaabkaas sharxulmuhadabka ibnu kaiir waxa uu yidhi kitaab fiqhi ah oo isagoo kale ah ma arkin buuri ibnu kaiirna waa ibnu kaiir uuri kitaab fiqhi laga alifay oo isaga la mida ma arkin buuri albidaaya wanihaaya sidaasuu ku dhahay haddii uu kaamil noqon lahaayna oo dhammaystiri lahayna waxa uu yidhi kitaab la mid noqon lahaa ma jireen intaha kalaamuhu fii sharxi lmuhadab wa qaala fii sharxi muslim sharaxa muslimkana nawowi wuxuu ku yidhi fi ljawaabi can hada alxadiid isagoo xadiidkan ka jawaabaya ina almuraada bihi bayaanu suurati darbi litacliimi walaysa almuraadu bihi bayaanu jamiici maa yaxsulu bihi tayamum waxa uu tayamumka ku xasilo oo dhan xadiidkan kama sheekaynaayuu leeyahay wa tuciba biana siyaaqa alqisati yadullu cala ana almuraada bihi bayaanu jamiici dalika qisada siyaaqeedaa wuxuu tusayaa wax allaale wuxuu tayamum uu ku xasilayo dhan inuu nebigu u sheegaayey camaar maxaa yeele innamaa kaana yakfiika baa layidhi waxaa kugu filan oo tayamum ahaan kugu filow lianna dalika huwa adaahiru min qowlihi inamaa yakfiika wa amaa ma stadalla bihi min ishtiraadi buluuqi ilmasxi ila almirfaqayni uu gaarsiiyey min ana dalika mushtaratun fi lwuduu'i fajawaabuhu annahu qiyaasun fii muqaabalati nasi shaaficiyadu waxay leeyiin marka la weysaysanaya ilaa halkaasaa la gaarsiiyaa waa uga qiyaasanaynaa bay dhaheen marka tayamumkiina ilaa inta mayaa la yidhi marka tayamumku nas baa ku soo arooray xadiida inta yaallo qiyaasna goormaa loo baahdaana markaan xadiid jirin sideeda imaamu shaaficiyaa la yidhi sidaa uga wada oo wuxuu yidhi alqiyaasu yusaaru cinda daruurati imaam axmed baa weydiiyey qiyaaska goormaa la aadaa markaasuu yidhi cinda daruura markii dhibaa daruuro markay ku hayso hadda daruuro maa ku hayso xadiidkii nebigaaba taagana mar kalena wuxuu yidhi innamaa huwa bimansilati almeytati waa baktiga oo kale baktiga goormaa la cunaa markay baahi ku hayso wax kalena aada haysanin adoo wax kale haysta haddaa bakti cunta ka waran xaaraam soo maha qiyaas marka ma imaan karo iyadoo nas uu yaallo marka ayb marka wuxuu yidhi wayb fajawaabuhu annahu qiyaasun fii muqaabalati nasi fahuwa faasidu lictibaar wax ictibaara marka ma laha waqad caaradahu man lam yashtarid dalika biqiyaasin aakhar qoladan kale laftirkooda ayuun qiyaas kale la imaanayaan oo saxda ku taagin wa huwa aliطlaaqu fii aayati sariqati aayatu sariqa wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa baa leeyahy waa la ilaaqay kafka un baana laga jaraayo kuleeyahy qaala xadaanaa muslimu qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim alfaraahidiyu weyaan qaala xadaanaa shucbatu can ilxakam can darin can ibni cabdiraxmaan bni abza can cabdiraxmaan wa aabihiis qaala shahidtu cumara faqaala lahu camaaru wasaaqa alxadiid qaala xadaanaa muxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qala xadaanaa qundaru qaala xadaanaa shucbatu can ilxakam can darin can ibni cabdiraxmaan bni abza can abihi qaal qaala camaaru fadaraba anabiyu sala allahu alayh ali wasalam biyadihi nabiga gacantiisa ayuu garaacay alarda dhulkiibuu ku garaacay famasaxa wajhahu wa kafayhi wuxuu masaxay wejigiisa iyo labadiisa calaacdo baabu aciidi baabun asaciidu ayibu waduuءu lmuslimi yakfiihi min almaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan asaciidu ayibu ciidda daahirka ah waduuءu lmuslimi qofka muslimkaa weysqaadkiisa wa yakfiihi wuu ka kaafinayaa min almaai biyo ay uga filan ciiddaas marka biyay uga filan tahay laakiin marka tayamumka culimmadu waxay ka hadleen haddaad biyo la-aan u tayamumsato ee hadhow aad biyo hesho weysaqaad ma lagaa rabaa janaabo haddii ay ku qabatay ood biyo weysay oo aad dhulka garaacday oo tayamumsatay oo hadhow aad biyo heshay janaabadii ma kaa kor noqotay mase waxaa lagaa rabaa inaad qubaysato taasay isku khilaafeen sida saxdaana waxay tahay xoogga badan in uu qubaysanayo qofka hadduu biyo helo lianna xadiid sunanka ku suganaa jiro nebiga sal l cl slam uu yihi alsaciidu tayibu waduuءu lmuslim walow lam yajid ilmaaa cashra siniin faidaa wajadahu falyattaqi illaaha waliyumisa basharatah haddii uu biyo helo ilaahay ha ka cabsado biyihiisa korkiisa ha taagsiyo marka waxaan salaad unbaa ku banaysanaysay janaabadii weli kaama kor noqonin si kulliyan a kaagama kor noqonin janaabadii haddaa marka adoo janaabo qabto aad tayamumsato mar labaad waxaa lagaa raboonayaa marka inaad qubaysato haddii aad biyo hesho wa qaala alxasanu xasanulbasri waxau yidhi yujzi'uhu tayamumu tayamumkii ayaa gudaayo maa lam yuxdid masalo kaloo halkaan ka galaa marka maa lam yuxdid intaanay weysada ka jebin weysada intaynan ka jebin hal tayamum baa ku filan iyadana waa masalo labaadoo marka fuqahada muxadisiinta ay isku khilaafeenoo waxay leeyihiin tayamumku hal weyso hal salaad miyuu ku filan yahay mase dhowr salaadood sida weysadoo kale hal tayamum waa lagu tukan karaa akaru saxaaba waxaa laga wariyey taabiciinta inay yidhaahdeen hal salaad oo faradoo ku filan yahay ibnu cumar iyo a'imo badanoo saxaabada ka mida ilaa bayhaqi uu yidhi ibnu cumar baa sidaas ku tegey mukhaalifna looma hayo buu yidhi min beyni saxaaba laakiin mukhaalif waa jiraa ibnu cabaas mukhaalif wuu jiraa waana ibnu cabaas arrintaa marka xadiid marfuuca kuma soo aroorin oo saxiix ah laakiin waxaa ku soo arooray aharkaas ibnu cumar iyo qowlkaas saxaabada badan ay u badan yihiin kaasoona imaam axmed iyo imaamu shaafici iyo ay qabsadeen marka ixtiyaadku waxaa weeyaan haddaad tayamumsato ood hal salaad farad ku tukato faradka labaad markuu soo galo iska tayamuumso mar labaad ayb oo waxba kii hore ha ku gaabsan maadaama dahaarada tayamumka uu yahay dahaaro mu'aqad ah ay tahay bacdi ahlilcilmina waxay qabaan in allaala inta tayamumkaas weysada aynan kaa jebin waa iska wadaysa markaa biyahasho laakiin mayha وqاl الxasن يجزئه تaymuم ma lam yxdث وأma بن cabاasi iبن cabaas wuu imaam noqday wahuwa mutayamimun isagoo mutayamim isagoo yani tayamuumsaday ayuu imaam noqday oo dad weyse qaatay buu imaam u noqday mas'alo kale waa tanna marka masaladaa waxay tahay qof طahaaradiisu ay tayamum ahayd imaam waa u noqon karaa qof kale qisadii waxaana tusaysaba camr بن الcaas oo intuu junubay habeen qabow badan ayuu tayamumsaday dadkiibuu salaada ka bixiyey qaswatu daati salaasil nebigaa loo sheegay maxaa kugu dhacay markaasuu wuxuu yidhi qur-aankan waxaan ku arkay walaa taqtuluu anfusakum naftiinna ha dilinina waxaan ka cabsaday inaan dhinto qabowgaas dartiis la dhinto markaasuu nebigii waa quslay waxba ma dhihin marka taa marka maxay ku tusaysaa salaadiiba uu tujiyey dadkiioo weyse qaatay iyo isagiioo tayamumsaday marka nin mutayamim ah waa tukin karaa nin mutawadi ah masalada marka bukhaari uu ka rabo taas oo meesha wa qaala yaxya bnu saciid yaxya bnu saciidin alansaarina waxa uu yidhi laa ba'sa bisalaati laa ba'sa wax dhibaato ah male bisalaati salaad cala asabkhati cala asabakhati gawaanka lagu tukado dhulka gawaanka ahaysa waxba ka bixin ee cusbooleyda ah in lagu tukadaayo wax dhibaato ah malaha watayamumi bihaa iyo in lagu tayamumsado muxuu marka meeshaan u keenay ciid gawaan ah oo aan wax booro kaa soo raacaya aanay jirin ama boorba ha kaa soo raacay in sideedaba maal gawaan ah lagu tayamumsan karo ayaa xadiidku uu tusan yaa khilaafsan marka bacdi salaf ayaa khilaafsanoo waxay leeyihiin dhulka lagu tayamumsanayo waa inay noqoto ciid ay wax ka bixi karaan oo walbaladu tayibu yakhruju nabaatuhu biidni rabbihi waaladii khabusa laa yakhruju ilaa nakida aayadaasaa ibnu cabaas uu sheegay fatayamamuu saciidan dayiban markaasuu wuxuu yidhi saciidka ciidda wanaagsani maxaa waayaa la yidhi markaasuu wuxuu ku fasiray walbaladu tayibu yakhruju nabaatuhu biidni rabbihi markaa saciidu dayib waa wixii caradii ay wax ka bixi karaan carada aanay waxba ka bixaynin ma lagu taymuumsanayay leeyihin meeshaan marka bukhaari wuxuu keenay marka dhul cusbooley gawaan ah wax ka baxa aan jirin in lagu taymuumsan karo u keensaday marka aarkan marka ujeedkiisa sidaas amaa yacnii in tayamumku boor la rabo boorka waxaa laga qaatay aayadda ama inay ciidda boor bayaana laakiin allahaan wax kaa soo raacaan aayadda marka fatayamamuu saciidan dayiban famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum minhu haddii marka wax kaa raaca aanay jirin minhudaasay ku xasilan mufasiriintuna waxay leeyihin waa tabciidiya ay min bacdihi waa in marka ciiddii wax ka mida gacantu ay soo raacaan qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanii yaxya yaxya bnu saciidin qaala xadaanaa cawfun qaala xadaanaa abu rajaa can cimraana qaal wahuwa cimraan bnu xuseyn kunnaa fii safarin safar ayaan ahayn maca nabiy sal l slam nabiga maciisa wa inaa anaguna asraynaa waan guuraynay xataa idaa kunnaa markaan ahayn fii aakhiri leyli habeenka aakhirkiisa waqacnaa waan dhacnay waqcatan halmardhicis yacnii dhinacaan dhulka dhignay waa seexnay walaa waqcata dhicis axlaa mid ka macaan badan aynan ahayn cinda almusaafiri musaafirka agtiisa minhaa iyada ka wanaag badanna aanay jirin yacnii waxaan dhacnay dhicid mid ka fiican oo uga macaan badan musaafir aynan jirin yacnii aanan u seexnay famaa ayqadanaa nama toosinin ilaa xaru shamsi qoraxda kuleylkeeda unbaa na kiciyey salaadiis waxbaa ka tagtay marka qoraxdii kuleylkeedii ayaanlasoayaanu soo kiciyey wa kaana awala man qofkii ugu horreeyey istayqada toosayna fulaanun hebel buu ahaa uma fulaanun hebel uma fulaanun hebel yusamiihim xaal uu magacaabaya yusamiihim abuu rajaa abuu rajaa waa magacaabayay fanasiya cawfun baa iloobay uma cumaru bnu lkhadaab alraabicu cumarkii afraad buu ahaa wa kaana anabiyu sala allahu calayh ali wasalama nebigu wuxuu ahaa idaa naama haddii uu seexdo lam yuuqad inaan la kicinaynin xataa yakuuna intuu ka ahaado huwa isagu yastayqidu inuu ka soo toosaayo lianna maxaa yeelay laa nadrii ma aanan garanaynin maa yaxdisu lahu waxaa ku dhacaayo fii nawmihi hurdadiisa dhexdeeda yani nebiga qof maahayn yani caadi ah oo kale waa loo waxyoonaya isaga rasuulkiio hurdaaya marka qofkii cid jiray ma jirin isaga ilaa uu ka kaco waa iska sugayna maxaa yeeley waxyiga uu ku dhex jiraa laga yaaba falama istayqada cumaru cumar markuu kacay wa ra'aa uu arkay maa asaaba annaasa dadka waxaa asiibay wa kaana rajulan cumar wuxuu ahaa nin jaliidan adag ayuu ahaa nacam fa kabbara in markaa wuxuu ahaa yacni cumar nin ad adag buu ahaa ayb ayb fakabbara allaahu akbar ayuu yidhi wa rafaca sawtahu codkiisiibuu kor ugu qaaday bitakbiiri takbiirta famaa zaala kama uunan zuulin yukabiru inuu kibaaranayo wayarfacu sawtahu codkiisana uu kor ugu qaadayo bitakbiiri takbiirta xata istayqada bisawtihi nabiyu sala allahu calayh ali wasalam ilaa nebiga uu codkiisa ku soo kacay falama istayqada markuu nebiga soo toosay shakow ilayhi waxay u sheegteen way uga cawdeen alladii asaabahu wixii ku dhacay qaala waxau yidhi laa dayra wax dhiba male ow amase laa yadiiru idin dhibi maayo laa yadiiru ma dhibaayo waxba ma dhibaayo kan irtaxilu rarta oo meesha yacni ka guura fartaxala wuu rartay marka muxuu u rartay culammada waxay leeyihin muxuu u rartay waadigaasi waxa uu yidhi aan ka guurno meel kale salaaddii buu la aaday waa waadi ou shaydaan soo xaadiray buui marka kayruhu marka meesha ay salaad kaaga tagta adiga inaad ka guurtood meel kale uga tukatid miyaa sunna ah mase maadaama arrintan inuu shaydaan yimid iyo in kale annaga aanan ogaa karin oo rasuulku laakiin waxii uu ku ogaa karay isaga mase annaga meeshii meeshii qofka salaadda uga tagtaxta waa isaga tukan karaa intaba waa leeyi fartaxala waa rartay fasaara hayra baciidin waa socday nebiga meel aan fogeyn buu u socday uma nasala waa degay fadacaa bilwaduu'i weysadii buu u yeertay fatawada'a waa weysaystay wanuudiya bisalaati salaaddii baa la addimay waxaa laga qaadana marka salaada qallada ah xataa in loo addimaayo oo waqtigeedii dhaaftay fa sallaa binnaasi dadkii buu tujiyey falamma infatala markuu ka gadoomay min salaatihi salaaddiisa markuu ka gadoomay idaa huwa birajulin waxaaba kediyey nin salaadku waa weyn yahay dadaalahaas ma isaga aqrisataan ma ilaahay ka cabsataan intaan ummada aydnan dhibin falama infatala min salaatihi salaaddiisii markuu ka gadoomay idaa huwa birajulin waaba nin muctasilin dheeraaday lam yusalli aan tukanin maca alqowmi aan la tukanin buu arkay qaala waxau yidhi maa manacaka maxaa kuu diiday yaa fulaanu hebelow an tusalliya maca alqowm qowmka inaad la tukatid maxaa kaa manciyey qaala waxau yidhi asaabatnii janaabatun janaaba igu dhacday walaa maa biyana ma jiraan walaa maa biyo lii ima sugnaanin ama walaa maa cindii agteyda biyo ma ahanin qaala waxau yidhi calayka bisaciidi ciid ogow tayamumsa fa innahu yakfiika isagaa kugu filan uma saara nebiyu sal ll ly slam nebiga waa socday fashtakaa ilayhi naasu dadkii baa cawdeen min alcatashi xalushaadkiisa marka waa halkaas oon ayay dadkii uga cawdeen fa nasala waa degay nebiga fadacaa fulaanan hebel buu u yeedhay kaana yusamiihi abuu rajaa waa magacaabayey nasiyahu cawfun baa igloobay wa dacaa caliyan buu u yeedhay cali faqaala waxau yidhi idhabaa taga faibtaqiyaa almaa'a biyo raadiya faindalaqaa way socdeen waa tageen fatalaqayaa waxay la kulmeen imra'atan haweeney bayna masaadatayni laba sibraar dhexdood ku sugan naaga inay laba sibraaroo biyo a wadato ow amase sadiixatayni laba qarbad ama laba sibraar min maa'in biyo ah calaa baciirin rati korkeed uu u saaran yahay lahaa iyada ay leedahay faqaala lahaa waxay ku yidhaahdeen ayna almaa'u aaway biyo biyo sheeg bay dhaheen qaalad waxay tidhi cahdii aniga ogaalkayga bilmaa'i biyo aan ogahay amsi shalay waaye amsi marka waa khabar waaye ogo cahdiidaas marka waa la mubtadaysanaa ayb bilmaa-ida cahdii bay ku tacalluqaysaa amsina waa khabarkii ayb cahdii aniga ogaalkaygii bilmaa'i biyo aan ogaa amsi shalay waaye ayb haadihi saacata fii mitli haadihi saacati saacaddan oo kale dhexdeeda yacnii shalay saacaddan oo kale ayaa biyo iigu dambeysay waa ogaalkeeda yacnii meel shalay saacaddan oo kale ayay biyo meeshay biyuhu jiraan waa meel shalay saacaddan oo kale aan ka soo kacay ayb biyo marka meel fogaan badan bay sheegtay wanafarnaa ayb ayb muxuu idiin qora waa goday soo maaha wanafarunaa khuluuf wanafarunaa he wanafarunaa khuluufun dabdigaasa fatxulbaariguna ou dabdiyey ibnu rajab ama khuluufan haddii la yidhaahdana waa la xaalay karaan oo iyada markaa waxaa laga dhigayaa xaalo ayaa laga dhigaa wanafarunaa annagu markaa jamaacadeennana khuluufun ay yihiin yacni kuwo lasoo reebay ayb ayb oo waxaa lagu soo reebay inay biyo raadiyaan waa nafarunaa annaga jamaacadeennii iyo dadkeennii khuluufun ay yihiin kuwo markaasi yacnii gadaal aan uga soo tagnayoo biyo ay raadinayaan ayb khuluufanna marka waa la dabdiyey marka khuluufan haddii la dabdiyey waa xaal saded masada alkhabar ayb ayb qaalaa lahaa waxay ku yidhaahdeen indaliqii idan tag soco bay yidhaahdeen haddaba qaalad waxay tihi ilaa ayna xaggeen u socdaa qaalaa waxay yidhahdeen ilaa rasuuli illahi sal ly slam nebiga xaggiisa aad qaalat waxay tihi alladii yuqaalu lahu saabi'u ma waxaan aadaa midka la yidhaahdo dadku ay yidhaahdaan saabi kii leexday oo diintii a bayaankiis ka leexday qaalaha waxay yidhahdeen huwa aladii tacniina waa kaad u jeedid bay idhahdeen faاndaliqii tag soco ayb fa jaa'a bihaa way la yimaadeen ila nebiy sal l slam nebiga ayay ula yimaadeen waxadaaahu alxadiida sheekadii bay u sheegeen qaala waxa uu yidhi fastanzaluuhaa way dejiyeen can baciirihaa ratigeedii bay ka soo dejiyeen ayb wadaca الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebiga wuxuu u yeertay biinaain weel fafaraga fiihi wuu ku shubtay min afwaahi اlmasaadatayni labadii sibraar afkoodii afafkoodii ayuu biyihii ka soo shubtay aw isadiixatayni wa awkaca afwaahahumaa afkoodiina waa xiray wa aطlaqa alcazaaliya yacnii xarigiina waa uu sii daayey ayb wanuudiya fi اnnaasi dadkii baa markaasi dhexdoodii ayaa laga dhawaaqay ayb ayb wanuudiya fi nnaasi dadkii baa markaa loo dhawaaqo isquu waraaba wastaquu waraabsada fasaqaa man shaaa qofkii doono ayaa waraabay wastaqaa man shaaa qofkii doonona wou waraabsaday wa kaana aakhira daaka kaagaas kii ugu dembeeyey an acdaa inuu siiyey alladii asaabathu ljanaabatu kii janaabada ay ku dhacday baa ugu dembeeyeyoo uu siiyey inaa'an weel inuu siiyey baa ugu dembaysa min maa'in biyo ah qaala waxau yidhi idhabtag fa afriqhu calayka korkaaga ku soo shub wahiya qaa'imatu maalinkii tayamumsaday waayo oo markaa uu yidhi orda baxu tag biyihii marka biyahan adna ku qubayso janaabada isaga rafci wahiya iyaduna qaa'imatun ay taagan tahay tanduru ay fiirinayso ilaa maa yufcalu bimaa'ihaa biyaheeda wax lagu samaynayo iyadiina waa taagantaha biyaheedii wax lagu samaynaya fiirinaysa weynullaahi ilaahay dhaartiisa ah laqad uqlica canhaa waa laga fayday wainnahu waa laga faaruq noqdo waa laga baxay wainnahu la yukhayalu ilaynaa iyadoo naloo khiyaalgelinaayo annahaa iyadu ashaddu mil'atan annahaa iyadu misaadadii sibraarkii ashaddu inay darnaan badan tahay mil'atan xagga buuxsanaanta minhaa iyada xiina ibtada'a fiiha markuu ku bilowday nebiga sal l slam markii biyo ka shubidda uu ku bilaabay iyo markii dambe oo waxeedii loo xirxiray markii dambe biyo badnaydba mucjizo marka nebigaa timid sala allahu calayh ali wasalam fa qaala nebiyu sal l slam nebigu waxau yidhi ijmacuu lahaa u soo aruuriya buui wax isugu soo dardara fa jamacuu lahaa way u soo jamciyeen min bayni cajwatin timir cajo ah wa daqiiqatin iyo daqiiq wa sawiiqatin iyo salool ama daango xataa jamacuu lahaa طacaaman intay cunto u soo ururiyeen fajacaluuhaa fii hawbin mare ayay yeeleen waxamaluuha calaa baciirihaa ratigeedii ayay ugu xambaareen wawadacu hawba maradii bayna yadayha horteeday dhigeen qaala lahaa wuxuu ku yidhi taclamiina ma garanaysaa maa rasi'naa ma aanan nuqsaaminin min maa'ikii biyahaadii shay waxba kama aanan nuqsaaminin ma ogtahay inaan biyahaaga waxba ka nuqsaaminin walaakina allaha allaase huwa aladiisa asqaana alla waa kana waraabiyey fa aatad ahlahaa dadkeedii bay u timid waqad ixtabasat canhum iyadoo ka soo daahday qaaluu waxay yidhaahdeen maa xabasaki yaa fulaanatu hiblaa'iye maxaa ku soo daahiyey oo ku xabisay qaalat waxay tihi alcajabu layaab baa isoo daahiyey laqiyanii rajulaani laba nin baa ila kulmeen fadahabaa bii way waxay ila tageen oo ila aadeen ilaa haada aladii yuqaalu lahu saabic midkan saabica lagu sheego la yidhaahdo ayay ila aadeen fafacala kada wakadaa buu sameeyey fawallaahi baan ku dhaartay innahu isagu la asxaru nnaasi dadka kan ugu sixir badan waay min bayni haadihi wa haadihi yacnii buurtan iyo buurtan inta ka dhexle kan ugu sixirka badan waay wa qaalat biisbacayhaa labadeedii far alwustaa iyo wasabaabata ayb fa rafacathu waa way kor yeeshay ila samaa'ihaa ila samaa'i bay u kor yeeshay tacni samaa'i waalarda yacni dhulka iyo cirka inta u dhaxayso ninka ugu sixirka badan waay ow inahu larasuulullaahi xaqan ama waa rasuul ilaahay oo xaq ah fakaana almuslimuuna muslimiintii waxay ahaayeen bacda daalika kaagaas kadib yuqiiruuna inay duulayaan calaa man xowlahaa dadka naagtaasi meesha ay deggan tahay agagaaraheeda ayay ku duulaayeen min almushrikiina oo mushrikiinta ah walaa yusiibuuna sirma walaa yusiibuuna ma aynan gaaraynin oo ma asiibaynin assirma goosinka alladii hiya minhu iyada ay ka mid ahayd yacnii qolada iyada ay ka mid ahayd lama taabanayo yani waxaa lagu ixtiraamaya waxay tahay biyahaas laga maalinkaas laga isticmaalay oo weliba biyaheediina aan laga nuqsaaminin ayaa lagu dhowrayo nebiga uu ku ixtiraamaya sala allahu calayh ali wasalam marka xagguu ka maraa xagguu ka maraa waana ogyahay waana mushrikiin iyagu markaas muslimiin ma aynan ahayn marka dadka laftirkooda isku qaab maaha marka ninka ummadda hogaaminayo ama inuu madax u noqdo rabo ama ummaddiiba hogaamiyo inuu wacyigiisu weyn yaha la rabo oo dadka laftirkoodu yani isku mid ummadda uusan ka wada dhigin marka dadkan iyagoo gaalaha marka ixsaankaas laga helay markaas un oo weliba hadda waxba aan laga nuqsaaminoo sidaa u yeelaa nebiga sal alla l slam qof marka muslim oo ixsaan adigu kuu sameeyey marka xilmi iyo dulqaad iyo cafis inaad ula dhaqanto waa isaga ku owleysan faqaalat yowman liqowmihaa marka arrintaa maxay horseeda fiiri marka faqaalat yowman maalin bay waxay ku tihi liqowmihaa tolkeed maa araa anigu u malayn maayay tihi inna haaulaa'i alqowma qoladaani yadacuunakum inay idinkaga tegayaan camdan kas fahal lakum fi lislaami war islaamkii inaad soo gashaan ma leedihi dadkan dheeldheel idinkaga tegi maayaane wax unbay idinkaga tegayaane war islaamkii dan ma ka leedihiinoo ma soo gelaysaan fa ataacuuhaa way adeeceen naagtii marka fa dakhaluu fi lislaami islaamkii bay soo galeen marka naag waxay ahayd dadkeedii wax fiican usoo jiiday oo taladeedii lagu liibaanayay noqotay marka naagaha taladoodu waa xun tahayna lama dhihi karo qofku marka tala fiicanna waa keeni kartaa tala xunna waa keeni kartaa ayb qaala abuu cabdillaahi abuu cabdillahi albukhaari waxau yidhi saba'a kharaja min diinin buu ka baxay ilaa hayrihi buu u baxay wa qaala abulcaaliya asaabi'iina wa fii nuskati wfii nushatin assaabi'uuna firqatun min ahli اlkitaabi weeyaan yaqra'uuna azabuura kuwaasoo marka zabuurta akhriyaan xadiidka marka maxalushaahidkiisa ninkaa nebigu uu yidhi biyahan ciiddan oradoo tag ee ciiddaas ku tayamumso uu yidhi waayo maxalushaahidkiisa wabilahi towfiiq sal اla sl l